Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo Isbitaalka Africa General Hospital oo laga furay degmada Daynila gaar ahaan Haanta Dheer. Munaasabadan lagu daahfurayo isbitaalka ayaa waxaa ka qayb galay dhaqaatiir, culumudiin, waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha guud ee Isbitaalka Africa General Hospital, Doctor Maxamed Mukhtar Suni ayaa ka waramaya muhiimadda loo furay xaruntan caafimaad.
inaan hawshan biloowno bulshadeennuna aan maaragtay ku kulanno halkan Eh, intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan odayaasha xaafadda ee nagala soo qayb galay xafladdan furitaanka isbitaalka Africa General Hospital ee aan ka hirgelinay xaafaddan gaar ahaan degmada Daynila xaafadda Haanta Dheer Een, sidoo kale haddaan u gudagalo ujeedooyinka aan ugu talagalnay oo aan u furnay eh, xaafaddan isbitaalka aan uga furnay dabcan caafimaadku waa shay muhiim ah oo bulshadu inta badan aanay ka maarmin oo sida quutal daruuriga oo kale ah waaye Eh, waxa ugu horeeyana oo qofka bini'aadankaahi aanu ka maarmayn inuu kow ka yahay sababo jiro oon aragnay darteed ayaanan u furnay maadaama aan fiirin inay xaafaddu u baahan tahay isbitaalka oo caafimaadka uu muhiim u yahay Een, midda koowaadna waxa waaye oo hadda shiiqii iga horreeyay uu ka dhawaajiyey mas-uuliyadda mas-uuliyadda caafimaadka qof kasta mas-uuliyadda ka saaran mas-uuliyadda naga saaran inaan qayb ka qaadanno maadaama aan- aanan wada fulin karin inaan qayb ka qaadanno ayaan marka u furnay isbitaalkan adeegyada uu soo kordhin doono dabcan way badan yihiin dhaq- dhakhaatiir kala duwanaana ka howlgala Eh, sida aad ku aragteenba oo ajaanib iyo soomaali isugu jira aniguna aan agaasimihiisii ahay waxaanan insha allahu tacaala ku dadaali doonaa intii tabarteenna ah in xaafadan baahiyaha gaarka ah ee caafimaadka la xiriira oo xaafadan ay u baahan tahay inaan ka haqabtirno haddii ilaa ihahdo Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wada jir ah u soo dhoweeyey daahfurka xaruntan caafimaad.
Een, ilaahay baa mahad u sugnaatay rabbigii na abuurtay oo meeshan isugu keenna keenay ayaan marka hore u mahad celinaynaa Een, war kolley laysdhehi lahaay macalaadanaa sheegay qof walba oo meeshan fadhida ammaano ilaahay berri weydii doonoo kora ka saaran khaasan dadka dadka howlaha u haayaahu si gaara wey marka hore shiikhu siduu u sheegay inay u gutaan ayaan rajaynaynaa marka labaad isbitaalka iyo kooxda waddaba aadaan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay dadka xaafadda deggan ilaahayna waxaan uga baryaynaa kuwa ayagana lagu aflaxo ayakuna waxa ay doonayaanoo khayra ka hela meesha inay noqdaan ayaan ilaahana uga baryaynaa waxaanu leenahay soo dhowaada isbitaal meeshu waa mudneed adinkuna rag lagu soo hirta noqda annakuna insha allahu isbitaal waa u baahnaynoo meelo dheerdheeraan u aadi jirnay kuwii noo bedeli lahay noqda